aad baad umahadsan tahay maxamed waxa uu maanta mudaaraad aada u balaaran soo abaabulen taageerayaasha maamulka lixda gobol koonfur galbeed soomaaliya uu ka dhacay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka ba-i iyadoo ilaa iyo shalay ay ku hadaaqayeen microfano lagu soo xiray masena dad ay ku qaylinayeen in lasoo xiro goobaha ganacsiga waxay dadka saakay aroortii hore isugu yimaadeen xarunta weyn ee a b c ayagoona ugu dambeyn socdaalo kusoo maray waddooyinka waaweyn ee magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay iyo ayagoo ku hadaaqayay ereyo ka dhana maamulka saddexda gobol koonfur galbeed soomaaliya ee la doonayo in magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay laga dhiso
marka marka dibadbaxayaasha laga soo tago yaa kale oo dibadbaxan ka qayb qaadanaya
waxaa mudaaraadayaashu marka ay waddooyinka soo mareenna amase magaalada ay socdaalo kusoo mareenna kadibna ay isugu soo laabteen xarunta a b c ee magaalada baydhabo la hadlay shacabkaasi meesha isugu yimid la hadlay wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka lixda gobol koonfur galbeed soomaaliya oo isagoona sheegay in loo baahan yahay in shacabka rabitaankooda la taageero islamar ahaantaana aan laga hor imaanin shacabkuna ay muujiyaan rabitaankooda ku aadan maamulka lixda gobol ee koonfur galbeed soomaaliya sidoo kale waxaa goobta ka hadlay shacabkii goobta isugu yimid ayagoona inta badan ay sheegayay inay taageersan yihiin maamulka lixda koonfur galbeed soomaaliya
waa gartay marka dibadbaxa rasmiyan halka uu ka dhacay bal inoo sharax
isu soo baxani ma ahan kii ugu horreeyey ee dhigaan shacabka reer baydhabo ay ku taageerayaan maamulka lixda gobol koonfur galbeed soomaaliya waxa uuna inta badani mudaaraadyaasha caynkan oo kale ah ay isugu yimaadaan xarunta a b c ee magaalada baydhabo ayagoona socdaalo kusoo maray magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay waddooyinka fara badan waxayna mudaaraadka oo ah intiisa badani mid aan rabsado wadin ayna ku muujinayeen dareenkooda shacabka ayagoo watay boorar ay ku hardhalaayeen ereyo nabadii ay ku dalbanayaan iyo in la taageero afkaarta ah maamulka lixda gobol koonfur galbeed soomaaliya ma jirin wax rabshaa oo dhacay waxa uu kusoo ilaaday mudaaraadka iyo xamaasad ayagoo laisku marxaabeynayo ayay waddooyinka mareen ma jirin wax qalalaasha oo ka dhacay waxaana amniga aada u adkeeyey ciidanka booliiska ee dowladda federaalka soomaaliya ma jirin wax rabshada oo ka dhacay inta uu mudaaraadka socday dadka ayagoo deganeen waxay isugu soo laabteen xarunta a b c ee magaalada baydhabo